aan ku bilowna dhowaan dowladda Canada ayaa waxay sheegtay inay musaafurin doonto dhalinyaro Soomaali ah oo muddo joogay dalkaas kuwaasoo lala xiriirinayo in baasaboorro Kenyaan ah ay dalkaasi ku galeen sannado ka hor siyaasiyiinta qaar ee Canada oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa kasoo horjeeda arrinkan iyagoo ku tilmaamay mid cadaalad darro ah wariyaha v o eda ee dalka Canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixin uu arrinkaasi ku eegaya noo soo diray
dhalinyaradan ma ahan kuwo ku cusub dalkan badankood waxay haraysanayeen dhalashada dalka oo ah tallaabada ugu dambeysa kahor inta uusan qofka helin baasaboorka kanadiyanka laakiin saraakiisha dowladdu waxa ay ku doodayaan in hadda uun ay baaritaan kusoo ogaadeen in dhalinyaradan aysan soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaskii ay isku dhiibeen markii ay yimaadeen dalkan lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda kanada ay qorsheynayso inay musaafuriso hase yeeshee wakaaladda xuduudaha kanada waxay sheegtay in dhalinyaradan ay gaarayaan boqol todobiyo konton qof balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan boqolaal qof dad badan oo ay siyaasiyiin ku jiraan ayaa kasoo horjeeda in dhalinyaradan laga musaafuriyo dalkan xildhibaan faysal xasan oo kamid ah xubnaha baarlamanka ee gobolka ontario ayaa kamid a dadkaasi xuseen waad ku mahadsan tahay su-aashan runtii naxdinta le oo runtiina ah nin xaqdarro ku salaysan oo la socotid dad dhalinyaro ah oo runtii aqoon leh oo karti badan oo shaqo badan wax dembiyan wadanka aan ka gelin oo haddana qaxootigoodii la aqbalay oo la aqoonsaday in muddo kadib iyagoo caruur ku dhalay wadanka jooga in haddana la yidhaahdo ma tihidin dad reer soomaaliya waxay u eg tahay arrin maaragtay khaldan runtiina waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto in la musaafuriyana anigu ma aaminsanay dadkan maxaa yeelay oo dad loo baahan yahay oo dhalinyaro ah oo da'yar oo xirfad leh qaarkoodna xaasis badan iyo caruuro halkan ku leh oo maaragtay ku dhalay oo caruurtoodii ay halkan ay joogaan canadian ay yihiin marka arrinta dhalinyaradu sideedaba wax weeyaan waa arrin runtii xuseen oo ah mid ku salaysan xaq darro dhalinyaradan oo guddi samaystay ayaa tilmaamay inay u dagaalamayaan xuquuqdooda ayna la kaashanayaan siyaasiyiinta iyo dadka kale ee kasoo horjeeda go-aanka dowladda waxaan ka xumahay annagoo waddankan joogno wakhti badan in haddana la dhahayo soomaalimadeenna la gelinayo qeybqeyl waa ka xumahay waana garan lahay sababtay u dhacday waxaan la tashanaynaa dadka communitiga iyo dadka maaragtay oo waxgaradka magaaladan jooga marka insha allah waxawaay waa banaanbaxaynaa waxaan la tashanaynaa ragga dadkan sharciga waddankan oo siyaasiyiinta xildhibaanada marka insha allah khayray noqonaysaa waxaa jira kulamo dhalinyaradan ay la yeelanayaan qareeno iyo hogaamiyaasha bulshada si garab loogu siiyo is-hortaaga in dalka laga musaafuriyo xildhibaan faysal xasan ayaan weydiiyey haddii uwa xiriira la sameeyey dhalinyaradan dhibaatada lasoo gudboonaatay dabcan xuseen wahaa waxa aan ka qayb galay shir weyn oo maalintii maaj koo iyo labaatankeedii lagaga hadlayay xuquuqda dadka maaragtay laga tirada badan yahay iyo maalinta takoorka adduunka waxaa joogay qareeno waxaa joogay dad kale oo maaragtay aqoon u leh arrintan aniguna waan ka qayb galay runtii dhalinyarada waan la kulmay waanan u ballan qaaday inaan warqad u qori doono warqadaasna waan qori doonaa waan gaarsiin doonaa dowladda dhexe uu kamid yahay prime ministerka iyo hogaamiyaha xisbiga new democratic federaalka iyo labada qof ee faylka u qaabilsan labada xisbi ee liberaalka iyo new democratica kan wasiirka ah ee shen fraser la yidhaahdo iyo gabadha jin kwang oo iyadana maaragtay vancouver east laga doorto oo ah maaragtay qofka fileka citizenshipka immigrationka federaalka new democratic haysa iyadana inay ogaato takoorka noocan oo kalaa marka taasna waxaan doonayna in qaxootigan shaqo warqadooda la siiyo dhibka lagu hayana laga daayo khubarada dhanka sharciga ayaa qabaa inay wakhti badan qaadan karto in go-aan kama dambaysta laga gaaro arrimahan oo kale gaar ahaan marka ay la xiriirto dad fara badan haddaba xildhibaan faysal xasan oo ka hor inta uusan siyaasadda ku biirin in muddaha ka shaqaynaya arrimaha bulshada ayaan mar kale weydiiyey tallaabooyinka kale ee bulshada soomaalidu ay qaadi karaan si ay isku hortaagaan musaafirinta dhalinyaradan haddii arrinta maaragtay kor loo qaadayo oo lagu banaanbaxayo xildhibaanadan xaafadahooda ama wasiirka immigrationka dee ontario ma joogo oo gobolka naviscotia ayuu joogaa marka waxay u baahan tahay marka naviscotia haddii laga abaabulayo xafiiskiisa hortiisa in lagu banaanbaxana way wacnaan lahayd shon fraser in prime ministerkana dadka muhiimka ah ee communitygeena ahna inay warqado u qoraan oo loo baahan yahay dhalinyarada ururada dhalinyaradu ay u qoraan ururada maaragtay een, hooyooyinka ururada aqoonleyda xirfadleydu inay iyagu ay sameeyaan oo dhakhaatiirteenu ay qoraan injineerada dadka communitida madaxda waa ay warqado qoraan een, in- in dadkaasoo dhan maaragtay ay ay ay dowladda u qoraan prime minister u qabaan wasiirka immigrationka ay u qoraan taasna waxay keenaysaa marka in dad badan ay arrintan ay ka diidiyaan marka haddii dad badan ay ka hadlaan dad badan ay codkooda ku- ku kordhiyaan taa waxay keenaysaa marka in dowladdii la pressure gareeyo pressurekaas wuxuu keenaya marka in go-aan la qaato xuseen nuur xaaji v o a toronto